bismillahi raxmaan raxiim galo wanaagsan kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka kulanka dhallinyarta oo ah barnaamij toddobaadla oo galab kasoo qamista hodan kale aad ka dhegaystaan raadiyaha aad aado mar kale galab wanaagsan idin leenahay kusoo dhawaada barnaamijka kulanka dhallinyarta oo ah barnaamij toddobaadla galabka soo qaymisa hodahan kale aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado barnaamijka galabtay waxaa halkaan idinkala soo codsiin doona igo xasan axmed maxameda balse intaan u gelin qodobka barnaamijka aan uga duwi doono iyo sidoo kale lamarka barnaamijka uga soo qayb qaadan lahaydanba aan ku doanfarno mid ka mid a kaalimaha sugaanta gala wanaagsan idi leenahay saaxiibyaal kusoo dhada barnaamijka oo dhan qodobka dooda galabtay miiska noo saaran wuxuu noqonayaa sidaan ogsannahay gobolada dalka soomaaliya waxaa ka jira colaad dad badan ay ku naf waayeen haddaba dhallinyarta soomaaliyeed sidee uga qayb qaadan karaan diminta colaadahaasi haddii aan ku celsho qodobka dooda ee barnaamijka kulanka dhallinyarta wuxuu noqonayaa sidaan la wada socno gobolada dalka soomaaliyeed waxaa ka jira colaada dhiig badan oo ku daatan dad soomaaliyada badan ah ay ku nafwaayeen haddaba dhallinyarta soomaaliyeed siday uga qayb qaadan karaan daminta colaadahaasi lambarka barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaan waxauu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon lix haddii aan ku celsho lambarka barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaan waxauu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon lix meel kasta aad joogtaan gala wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibyaal waxaad dhegaysanaysaan waa barnaamijka kulanka dhallinyarta oo ah barnaamij toddobaadlaha galabka soo khamiisa hadahan kale aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado saacaddu marka ay soo dal isaagto shanta galabnimo
wanaagsan idin leenaha saaxiibayaal raad iyo hadaado ayaa degeysanaysaan dhegaystayaalaada fara badan ayaa qadka telefoonka soo buuxu dhaafinaya jecelna barnaamijkeena qeyb ay ka noqdaan dhegaystaha xiga ee qadka telefoon ku jiraan sida janiskiisa ulaala soo dhagow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso dhegeystahaasna qadka telefoonka ayuu ku baxmay dhegeystaha joogtana gala wanaagsan idin leenahay raad iyo hadaado ayaa dhegeysanaysaan barnaamijka dadwalaha kulanka dhalinyarta ayaad la socotaan qodobka dooda dhegeystayaasha haddaan ugu celsho wuxuu noqonayaa dhegeysta sida la wada socotaanba gobolada dalka soomaaliyed waxaa ka jiray colaad dhig badan oo ku daatay dad badan oo soomaaliyadna ay ku dhinteen haddaba dhalinyarta soomaaliyeed siday uga qayb qaadan karaan waa dubinta colaadahaasi haddii aan ku celsho dhegeyste qodobka dooda ee galabtay barnaamijka kulanka dhalinyarta aan ku faaqidi doono wuxuu noqonayaa sidaa la wada socotaan gobolada dalka soomaaliyeed waxaa ka jira colaada dhiig badan oo ku daatay dad badan oo soomaaliyeedna ay ku dhinteen haddaba dhalinyarta soomaaliyeed siday ugu qayb qadan karaan colaadaha sidii loo dami lahaa dhegeystaha qadka telefoon ku jiraan sida jaaniskiisa walaal soo dhawo magacayga halkaad naga soo wacayso wacalaykum salaam walaal soo dhawo magacayga halkaad naga soo wacayso
waa goonjaabsan ka soo wacday degmada cadaado gaar ahaan madaxtooye barnaamijka ma la socotaa walaal
aad iyo aad soo dhawo hadda la socota barnaamijka gudagal
waxaan uga qayb geli lahaa so- calankii somaalia sumcaddayda bilayo soomaaliyadow cidna kulama simaye dul surlow korkaygo u sarre adduunyada soomaalahay dhammaantiin sidii iyo dhallaan iyo sadiir iyo waayeel soo dhaweeye nabadii midnimadii dhabta ahayday u dambaysaba sabal waxaani sadkayga soomaaloo midowdo sabal wacaweeyo dhan kastoo u socotaba nabadeed sidan tahay
aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee wanaagsan ee dareenkaaga aad noogu cabirtay gala wanaagsan ayaan idin leenahay kulanka dhalinyarta ayaad dhegaysanaysaan oo ah barnaamij toddobaad loo galab kastoo khamiis ah aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado dhegaystaha xiga iyo jaaniskiisa walaal soo dhawaa magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso halo walaal halo waa tahay dhegeystahaasna qaadka telefoonka ayuu ka baxay gala wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibyaal dhegeystayaasha dib nagala soo qabsaday haddaan ugu celsho qodobka dooda ee barnaamijka kulanka dhalinyarta wuxuu noqonayaa dhegeysta sida la wada socotaanba gobolada dalka soomaaliyeed waxaa ka jira colaad dhig badan oo ku daatay dad badan oo soomaaliyeedna ay ku dhinteen haddaba dhalinyarta soomaaliyeed sidee uga qayb qaadan karaan dibinta colaadahaasi soo laalaabtay haddii aan ku celsho qodobka dooda ee barnaamijka kulanka dhalinyarta wuxuu noqonayaa dhegeysta sida la wada socotaanba gobolada dalka soomaaliyeed waxaa ka jira colaada dhig badan oo ku daatay dad badan oo soomaaliyeedna ay ku nafwaayeen haddaba dhalinyarta soomaaliyeed sidee ug- ay uga qayb qaadan karaan sidii colaadahaas loo dami lahaa dhegeystaha qadka telefoon ku jiraan sida jaaniskiisa walaala soo dhawo magacaya halkaad naga soo wacayso
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaala soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa nuuriyo sataadaad barnaamijka ma la socotaa
aa waan la socdaa soo dhawo hadda la socota barnaamijka gudagal dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay aad baan ugu xumahay gala wanaagsan ayaan idin leenahay raad iyo hadaado ayaad degeysanaysaan qeybihii hore barnaamijka kulanka dhalinyarta ah ayaan ku guda jirnaa saaxiibayaal waayahay gala wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal dhegeystaha xiga jaaniskiisa walaal soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso asalaamu calaykum وعليكم السلام ولا soo dhawo magacii halkan naga soo wacayso dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa go-ay meelkasaa joogtana gala wanaagsan ayaan leenahay raad iyo hacdaado ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaasha dib nagala soo qabsada haddaan ugu celsho qodobka dooda ee barnaamijka kulanka dhalinyarta wuxuu noqonayaa dhegeysta sida la wada socotaanba gobolada dalka soomaaliyeed waxaa ka jira colado dhiig badan oo ku daatay dad badan oo soomaaliyeedna ay ku nafwaayeen haddaba dhalinyarta soomaaliyeed siday uga qayb qaadan karaan sidii colaadaasi loo dami lahaa haddii aan ku celsho qodobka dooda ee barnaamijka kulanka dhalinyarta wuxuu noqonayaa dhegeysta sida la wada socotaanba gobolada dalka soomaaliyeed waxaa ka jira colaada soo laalaabto dhiig badan oo ku daatay dad badan oo soomaaliyeedna ay ku nafwaayeen haddaba dhalinyarta soomaaliyeed siday uga qayb qaadan karaan sidii colaadaas loo dami lahaa dhegeystaha xiga jaaniskiisa walaal soo dhawo magacayga halkaa naga soo wacayso
salaamu calaykum وعليكم السلام ولا soo dhawo magacii halkan naga soo wacayso
alla fardoosha hasoo wacaysa adigiir
barnaamijka ma la socotaa
haa si wanaagsan soo dhawo hadda la socota barnaamijka gudagal qodobka dooda ee barnaamijka kulanka dhalinyarta galabta aan ku faaqidayno
aniga waxaan isdhihi karaa dhalinyarta soomaaliyeed waxay uga qayb qaadan
aad ba uga xumahay dhegeystahaas qaadka telefoonka ayaa ka go-ay gala wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal dhegeystaha xiga jaaniskiisa walaala soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso calaykum
soo dhawo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa goonjaabsan mar kale kugu soo laabtay soo dhawow
hadda ka hor baan suugaan ka sameeyey erayada hadda aad galabtay macnay oo aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkaas galabta wadaan hadda ka hor suugaana waxaan ka sameeyey ulixii dalkoodii iyo dhallinyaradii daa jecel dalka kaba dhammaanine bilaaw dushiisa iyo dooxada cadaadiyo fadli dowladatay dawa nabad hurda waani dantayde daa'imkii samaystow dalka iyo dadkaygaan ka dulqaad colaada ugu deeqda wiya nabad waa gartay
codkaas inaad ii kaydisaan rabaa haddii aan laydno Aad- dalsan laba galeeta iyo dhabada galadeediiyo galinsoor dushiisa iyo docolayda bariyo dawa nabad hurda waani dantayde daa'imkii samaystow dalka iyo dadkaygaan ka dulqaad colaada ugu deeqda wiya nabad aad iyo aad ayaan kaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka kulanka dhalinyarta ah aad nagala qayb qaadatay galab wanaagsan ayaad leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan barnaamijka kulanka dhalinyarta ah oo ah barnaamij toddobaadla galabka soo qamiisa aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaadana waxaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal waayahay galab wanaagsan dhegeystaha xigo jahanskiisa soo dhawaa magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso walaal
ها walaal soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
وشاكا قراد barnaamijka ma la socotaa
ها soo dhawaad la socota barnaamijka gudagal qodobka dooda ee galabta miiskan oo saaran dhegeystahaas maqaadka telefoonka ayuu ka baxay galab wanaagsan ayada leena saaxiibyaal kulanka dhalinyarta ayaad dhegeysanaysaan raadiyo cadaado ayuu idinkaga imaanayaa dhegeystaha xigo jaaniskiisa walaala soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
فرحية جوتا عبد بكين barnaamijka ma la socotaa walaal فرحية جوتا عبد بكين barnaamijka ma la socotaa ها soo dhawaad la socota barnaamijka adoo ka foganaya meesha buuq ka jira kusoo dhawo barnaamijka gudagal qodobka dooda ee barnaamijka haddaa la socoto halo dhegeystahaas naqadka telefoonka ayaa go-ay Dhege- galab wanaagsan idin leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegeysanaysaan dhegeystaha xigay jaaniskiisa walaala soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
عليكم السلام وغالي كده ليش barnaamijka ma la socotaa
سيدان soo dhawaad la socota barnaamijka gudagal qodobka dooda ee galabta miiskeenna oo saaran
wadan gobol waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed hadday ciidanka la shaqeeyaan amniga sugaan meel kasta macnaha horumar ka dhigaan saas ula shaqeyn karaan waa garta marka meesha ugu fudud oo dhalinyarta ay qayb uga noqon karaan sidii loo joojin lahaa dhiigga soomaaliyeed ee daadanaya maxay tahay
maya hadday dagaalka dhalinyarada bay wax bilaabaya hadii dagaalka horumar ka gaaraan oo dadka oo walaala qabyaalada iyo qabiilka iska daayaano diinta nabi maxamed ku shaqaysta macnaha hasha horumar lagu gaaraayo dadka walaalawada dhasho weeye ay furmayaan
waa tahay waa kaga mahad celinaya sida wanaagsan ee qurxan ee barnaamijka kulanka dhalinyarta aad nagala qayb qaadatay gala wanaagsan ayaad leenahay kulanka dhalinyarta ayaad dhegeysanaysaan raadiyaha cadaadado ayuuna idinkaga imaanaya dhegeystaha xigo jaaniskiisa walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso halo walaal dhegeystahaas naqadka telefoonka ayaa ka go-ay meelkasta aad joogtaan gala wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhegeystaha xigo jaaniskiisa walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
walaal waa dhawa firdawsa soomaalka waay haya soo dhawow farduusa la socota barnaamijka gudagal qodobka dooda iyo galabta miiska inoo saara
aniga haddaan gudagalo dhalinyarka soomaaliyeed ugu qayb qaadan karaan iyo calaamada dunyaad marka horeba dhalinyara bilaabaysa dadka waaweyn haaweynsa saas u bilaabin dhalinyarada hadday gacmaha isfaksadaan waa jooji karaan dadka waa garta marka qaab nooce ay u joojin karaan oo qayb uga noqon lahaayeen sidii loo joojin lahaa dhiigga soomaalida ee daadanaya
waa la jooji karaa haddii dadka dhalka ay isku qabsoon yihiin ay mudoobaan waa la jooji karaa dhiigga soomaaliyeed oo daadinaya kaga mahad celinaya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka kulanka dhalinyarta aad nagala qayb qaadatay galan wanaagsan ayaad leenahay raadiyo cadaado ayaad dhegeysanaysaan qeybaha dhexe ee barnaamijka kulanka dhalinyartana waan ku seesaqaynaa dhegeystaha xiga jaaniskiisa walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waa ku maqlaa soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
magayga cali cabdullaahi umane ceekes barnaamijka ma la socotaa
la socdaa soo dhawaad la socota barnaamijka gudagal qodobka dooda ee galabtay kulanka dhalinyarta aan ku faaqidayno miiska noo saaran dhegeystahaas naqadka telefoonka ayaa ka go-ay gala wanaagsan dhegeystaha xiga jaaniskiisa soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacaysa walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacaysa walaal barnaamijka ma la socotaa
waa la socdaa soo dhawow hadda la socota barnaamijka gudagal qodobka dooda ee galabta miiska noo saaran
Ciyaartu waxay ay colaadahaas waxaa dhalinyarta inay difaacaanoo looga ay u difaaci karaan waa garta marka qaab nooceeha ayay u baajan karaan dhiigga dadka soomaalida ee daadanaya
dhalinyarada waxay sidaa dhinac ka saariidinaysa dalkooda sisay waxwaata dhowr sanaad
gala wanaagsan ayaan leenahay raad iyo hadaado ayaad dhegaysanaysaan kulanka dhalinyarta ayaad la socotaan saaxiibayaal qeybihii dhexe ee barnaamijkana waan ku seesaqaynaa dhegaysta xigay jaaniskiisa walaal soo dhawood magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso wadaada wadan barnaamijka ma la socotaa
haa soo dhawood la socota barnaamijka gudagal qodobka dooda ee galabta miiska noo saaran
waxaan dhihi lahaa anigu
fadlan iska fogo aalada naga dhegaysanayso gudagal qodobka dooda dhegeystahaas waxaa moodan uuse barnaamijku isla socon gala wanaagsan ayaan leenahay kulanka dhalinyarta ayaa dhegeysan aad dhegeysanaysaan oo ah barnaamij toddobaad loo galabka soo qaamisa haddaan kale aad ka dhegeystaan raadiyo cadaado dhegeystaha xiga jaaniskiisa walaal soo dhawo magacaagiyo halkaad naga soo wacayso halo walaal
salaamu calaykum wacalaikum salaam fadlan iska fogo aalada aad naga dhegeysanayso magacaagiyo halkaad naga soo wacayso
waa farxii joogtaa cabdibakiin barnaamijka ma la socotaa
aada iyo aad saro wada la socota barnaamijka gudagal qodobka dooda ee galabta miiska noo saaran
laakiin soomaad waxay waxay uga qayb qaadan
dhegeystahaasna qadka telefoonka ayuu ka baxay gala wanaagsan ayaan leenahay kulanka dhalinyarta ayaad dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanaya dhegeystayaasha dib nagala soo qabsada haddaan u celsho qodobka dooda ee galabta miiska noo saaran wuxuu noqonayaa dhegeysta sida la wada socotaanba gobolada dalka soomaaliyeed waxaa ka jira colaado dhig badan oo soomaaliyeed uu ku daatay haddaba dhalinyarta soomaaliyeed sidee qayb uga noqon karaan sida dagaalkaas loo jooji lahaa lambarka barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaan waxau noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon lix haddii aan ku celsho lambarka barnaamijka uga soo qayb qaadan lahaydeen waxau noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon lix dhegeystaha xiga jaanadkiisa walaal soo dhawo magacaagiyo halkaad naga soo wacayso salaamu calaykum waalaikum salaam soo dhawo magacaagiyo halkaad naga soo wacayso walaal
waa dhaxbaxi cabdullahi waana sodaajiyo barnaamijka ma la socotaa
barnaamijka haa soo dhawo dala socota barnaamijka gudagal qodobka dooda ee galabta miiska noo saaran
dhiigga soomaalida loo jiji kara maa waa garta dhalinyarta sidee qeyb uga noqon karaan sidii loo joojin lahaa dhiigga soomaaliyeed ee daadanaya
waxaa loo joojin lahaa in la isxur in la isxurmeyn macna in la isxurmeyn dhalinyarada macnaha bilowda marka hore soo maahan
waa gartay
quraanka
gala wanaagsan ayaan leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka dhalinyarta ayaad la socotaan oo ah barnaamij toddobaad loo golobka soo qaybisa haddaan kale aad ka dhegeystaan raadiyaha cadaado dhegeystaha xiga jaariskiisa soo dhawoa magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
wadaada wadan barnaamijka ma la socotaa
haa soo dhawo la socota barnaamijka gudagala qodobka dooda ee galabta miiska noo saaran
awa la saloola leen dadku dhalinyaro waxay uga qayb qaadan karaan ayagaa dhalinyaradu dagaalamaysa maaha waa in iyagu ay isdaayaan waa garta dagaalka kuwa qeybta ka ah mahna waa kuwa aan qeybta ka ahayn sidee uga qeyb qaadan karaan sida dadka somaliland dhiigooda daanaya ay dhiigooda wax uga badbaadin lahaayeen
dhiigooda waa inay iyaga dagaalamaya dad waaweyn maaha wax dagaalamaya waa inay iyagu isdaayaan hanuwey waxay uga qayb qaadan karaan dhiigga la joojintiisa waa tahay gala wanaagsan ayaan leenahay kulanka dhalinyarta ayaad dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibayaal qodobka dooda dhegeystayaasha dib nagala soo qabsada haddaan ugu celshay wuxuu noqonayaa dhegeystayaal sida la wada socotaan gobolada dalka soomaaliyeed qeybo ka mida waxaa ka jira colaado dhiig badan oo ku daatay haba dhali- haddaba dhalinyarta soomaaliyeed sidee qeyb uga noqon karaan sida loo jooji lahaa dhiigga dadka soomaaliyeed ee daadanaya dhegeystaha xiga jaanadkiisa walaal soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa magacayga zeena maxamed barnaamijka ma la socotaa joogta adagka haa sore wada la socota barnaamijka gudagal qodobka dooda ee galabta ee miiska noo saaran
okay xasan oo anu waxaan dhihi lahaa aan uga jawaabi lahaa galabta hadday ay ciidanka garab socdaan ay mataqaanaa ay ay aada iyo aada ula shaqeeyaan oo madaxda garab socdaan oo dadka waaliyaan way way joojin karaan waa garta marka qaab nooceeh ayay u joojin karaan
ya waa garta marka qaab nooceeh ayay u joojin karaan dhiiggaas daadanaya ee dadka soomaaliyeed
xasan oo haddaan anu qodobkaas galabta ka jawaabo waa hadday isku dayaan ay baalka la yidhaahdo dadka waaniyaan oo ay dadka dhex gaaraan oo baalka la yidhaahdo mataqaanaa ay ciidanka garab socdaan way joojin karaan waa kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka kulanka dhalinyarta nagala qayb qaadatay gala wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan qeybihi dhexe ee barnaamijka ayaan ku seesaqaynaa dhegaystaha xigo jaaniskeesa walaala soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
walaale waa dhawa barnaamijka ma la socotaa adaa iska fogeynaya aalada naga dhegaysanayso haa waa waa la socdaa soo dhawaad gudadal barnaamijka hadda la socota qodobka dooda ee galabta miiska noo saaro
walaale waa lagu joojin karaa waa in iyagu dhallinyaradu ay isgarab istaagaan oo iyagu markaas ay ka tashadaan waa garta marka sidee qaab noocaha ayay u wajihi karaan sidii loo joojin lahaa daadinta dhiigga soomaaliyeed
waa in iyagu iskaashadaan oo iyagu ay guddi samaystaan markaas bay macnaha ay- iyagu ay iska ay joojin karaan waa garta marka xal ma noqon karta is leedahay haddii dhalinyarta ay iskaashadaan inuu joogso dhiigga soomaalida ee ku daadanaya qaybo ka mida gobolada dalka soomaaliyeed haa waa u noqon kartaa ilaa iskaashataa waddo kalatee
aad iyo aad ayaa mahadsantaa kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka kulanka dhalinyarta aad nagala qayb qaadatay dhegaystaha xiga jaaniskeesa walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
magacii waa sacdiya oo joogta xaafadda haraale barnaamijka ma la socotaa
si fiican oo soo dhawow hadda la socota barnaamijka gudagal qodobka dooda iyo galabta miiska noo saaran
anigu waxaan jeclaan lahaa inaan calanka dhex yaro tiriyo haya soo dhawow
cuduun oo calankeygii oo caafimaadkii nolosha oo cadow la celbaxo caadil baan ku dhaartay calaamadaada gaarka ah markii aan jaleecaan xornimo dareemeen
kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee da- garaarkaasi aad noola wadaagtay gala wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan barnaamijka kulanka dhalinyarta oo ah barnaamij toddobaadlo galab kasta khamiis sabaxah ayaadna la socotaan dhegeystaha xigo jaaniskeesa walaal soo dhawow magacaaga halkaad naga soo wacayso
asalaamu calaykum wacalaykum salaam soo dhawow magacaaga halkaad naga soo wacayso
walaalkay xasan waa dhawaay magacayga waa ibraan garaashka joogta beeguduu barnaamijka ma la socotaa
waa la socdaa walaalna soo dhawow hadda la socota barnaamijka gudagal qodobka dooda ee miiska noo saaran
walaala dhalinyarada soomaaliyeed ee waxa ay iswada inay iyaga marka hore isiyaan horta ay walaaltinimadooda iyo midnimadooda ka shaqeeyaan waa gartay dhegeystahaas aad u mahadsan yahay gala wanaagsan ayaan idin leenahay kulanka dhalinyarta ayaa degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayaan idinkaga imaanaya dhegeystaha xiiga jaaniskeesa soo dhawow magacaaga halkan naga soo wacayso waa tahay gala wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyaha cadaado ayaa degeysanaysaan saaxiibayaal
dhallinyarada maasay doohanay war moogay wixii dhacayba ma ogine dhallinyarada maasay doohanay war moogay wixii dhacayba ma ogine idinkuna dhaciya buuq ayaa dhaxan la joogtaa kulkiina wada qaybsame idinkuna dhaciya boob ayaa dhaxan la joogtaa dhulkiina la qaybsaday odayadan dhamaasaane qabiilgeed uga duuxay iyo dhowranaysa odayadan dhamaasaane caqligoo dhuunta uga jiro iyo dhowranayna calanki aad u dhimateen oo duduunka aad u keenteen rumaysigii waayahay kulan wacan wanaagsan ayaan leenahay raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal dhegeystayaal aada fara badan ayaa qaadka telefoonka soo buuxu dhaafinaya dhegeystaha xiga jaaniskiisa walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso wacalaykum salaam soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso walaal
waa faaduma joogta xaafida haraale barnaamijka kulanka dhalinyarta ma la socotaa waa galab Bara- barnaamijka ma la socotaa walaal
haa soo dhawow hadda la socota barnaamijka adoo iska fogeynaya aalada naga dhegeysanayso kusoo dhawow barnaamijka gudagal qodobka dooda ee galabta miiska noo saaran
dhalinyaro soomaali waxay uga qayb qaadan karaan inay gacmaha isbaqsadaan oo ay- oo inay walaalabada dhisan yihiin waa garta qaab noocee ay uga qayb qaadan karaan si loo joojin lahaa dhiigga soomaalida ee ku dagaadanaya qaybo ka marada gobolada dalka soomaaliyeed
waxaan ka codsanaynaa dhalinyaro soomaali naga daayaan dhiigga muslimka ay daadinaya waa kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee wanaagsan ee fikradaada aad nala wadaagtay gala wanaagsan kulanka dhalinyarta ayaad dhegeysanaysaan oo ah barnaamijka dabadlo galabka soo qiimisa hadahan kale aad ka dhegeystaan raadiyaha cadaado dhegeystaha xiga jaaniskeisa walaala soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso dhegeystahaas maqadka teleefonka ayuu ka baxay dhegeystaha xidid jaanis geesa soo dhawee magaca iyo halkaad naga soo wacayso
walaalo waa isbiiluuna joogta xaafada galbeed barnaamijka ma la socotaa
waa la socdaa walaalo soo dhawow haddaad la socota barnaamijka gudagal qodobka dooda ee galabta miiska noo saaran
walaale iyagoo isku kalsoona ay macnaha dhiiga daada ay ku jooji karaan dhalinyarada soomaaliya waa garta marka qaab nuuce ah ayay u wajihin karaan sidii loo joojin lahaa dhiigga soomaaliyeed ee daadanaya
ma way ku jooji karaan iyagoo isgarab dhigo oo maalin walba ka dhiidhiyo ayagaa bilaabo hadday iyagu iska dayaan dadka ka waaweyn ma bilaabi karo
marka maslada waa joogsan haddii dhalinyartu qayb ay ka noqoto sida dhiiggaas loo joojin lahaa dagaalbelada socda waa joogsan lahaayeen
waa joojinaan hadday iyagu ka midoobaan oo iyagu is- ay wada tashtaan dadka ka waaweyn ma bilaabo ayagaa bilaaba waa tahay oo kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka kulanka dhalinyarta aad nagala qayb qaadatay gala wanaagsan ayaan leenahay kulanka dhalinyarta ayaad dhegeysanaysaan dhegeystayaasha dib nagala soo qabsada haddaan ugu celsho qodobka dooda ee barnaamijka kulanka dhalinyarta wuxuu noqonayaa dhegeysta sida lagu wada socotaanba goboleed dalka soomaaliyeed waxaa ka jira colaado dhig badan oo ku daatay dad badan oo soomaaliyeedna ay ku nafwaayeen haddaba dhalinyarta soomaaliyeed sidee qayb ugu noqon karaan sidii loo joojin lahaa dagaal bilaadkaasi dhegeystaha xidid jaaniskeesa walaal soo dhawo magacaadio halkaad naga soo wacayso
baba caysanka sayidule barnaamijka mala socotaa
sidaastan sorow hadda la socota barnaamijka gudagal qodobka dooda ee galabta meeska noo saaran
aniga waxaan dhihi lahaa dhalinyarada soomaaliyeed waxay uga qayb qaadan karaan inay daalaan ayagu dagaalka ayagaa hodhinaayo waa garta marka sidee uga midoobi karaan sidii loo joojin lahaa dagaal beleed ka socda soomaaliya
waxay ku joojin karaan ayagaa marka hor horinaayo inta dagaalamaysa in inta kale oo aan dagaalka wadin inay ka dhiib- ka dhiirigeliyaana fiican waa garta marka kuwa dagaalka aan qaybta ka ahayn qaab nuucah ayay u wajihi karaan sidii dhalinyartan dagaal ku jirtan uga joojin lahayn dagaal beleed kala socdana ay u joojin lahaayeen
kuwa dagaalaa inay ka waaniyaan intan dagaalayn saasay ku joojin karaan iyagaa dhalinyaradooda dagaalka horinaayo inay daayaan wanaagsan dadka ugu dama bilaabay waa kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka kulanka dhalinyarta aad nagala qayb qaadatay gala wanaagsan ayaan idin leenahay kulanka dhalinyarta ayaad dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanaya dhegeystaha xigo jaaniskiisa walaala soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
walaala xasan oo waa garaangaraasa soo noqotay soo dhawow
waa dhawahay walaala dhalinyarada soomaaliyeed waxaa la qayb qaadan karaa in ayaga walaaloomaan ay ka midoobaan waxaa jimaanaya dhiigga daadanaya maalin kasta waa kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee wanaagsan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay gala wanaagsan ayaan idin leenahay kulanka dhalinyarta ayaad dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanayaa qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaal ayaa qadka telefoonka soo buux dhaafinaya dhegeystaha xigay jaaniskiisa walaala soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystaha xigay jaaniskiisa soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso soo dhawow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso dhegeystahaasna qadka telefoonka ayuu ka baxay gala wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyaha cadaado ayaa degeysanaysaan saaxiibayaal
odayada dhamaasaane caqligu dhuunta uga jiro miyaan dhowranayna
waayahay qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay goorna waxaan u tallaabi doonaa halkaasi dhextaalka ee barnaamijka warse dhegeystaan qadka telefoonka ku jiraan sida jaaniskiisa walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso halo walaal dhegeystahaasna qadka telefoonka ayuu ka baxay gala wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyaha cadaado ayaa degeysanaysaan saaxiibayaal goorna waxaan ugu soo fulla dhextaalkii barnaamijka balse dhegeystayaasha qadka telefoonka ku jira soo dhawow magacaaga iyo halka soo naga soo wacaysa walaal dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa bax uu ka baxay gala wanaagsan ayaan idin leenahay qayba dhexe barnaamijka ayaa isla soo gaarnay dib ayaan isku soo laaban doonaa balse markaan dhextaalkii barnaamijka Video and Sound Production.
Thank
sidii kuba dhaliya gogolnimada u dhaartay sidii kuba dhaliya gogolnimada u dhaartay
Yeah. وحنا دنيا يدورو مروة بدليشة ويانا مروة بدليشة ويانا
markaa dhagaxura markaan wixii dhacay meehigaan mudubta inaad istaan waxaad uga tegi lahayd dashaas iyo waxa kale markaa dhagaxura markaan wixii dhacay meehigaan mudubta inaad istaan waxaad uga tegi lahayd dashaas iyo waxa kale
waayahay gal wanaagsan ayaan idin leenahay isku soonada wanaagsan intaas haddaan uga soo laabano dhextaalka iyo barnaamijka gal wanaagsan ayaan idin leenahay dhegaystayaal fara badan iyo qaadka telefoonka soo buuxu dhaafina jecela barnaamijkana qayb ay ka noqdaan dhegaystaha xiga iyo jaaniskiisa walaal soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
asalaamu calaykum wacalayikum asalaam walaal soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
cabdiyare walaalo joogada labe barnaamijka ma la socotaa
si waxaan walaal soo dhawo haddaad la socotaa barnaamijka gudagal qodobka dooda ee galabta miiska noo saara
walaal haddaan guda gala waxaan isleeyahay anigu fikradda haddaan ka dhiibto dhalinyarada waxaan isleeyahay eh, haddii ay garabsadaan oo hoggaan samaystaan oo hadda xeraal oo kale maadaama tusaale hadda macnaha meelaha dagaaladu ka socdaan ama dhiigga muslimka lagu daawaa hadda rabba inka islaamina magaalooyinka ay ka aadaan ayagoo hogaamiye leh oo macnaha eh, eh, guddi samaysta hadday ka aadaan qayb weyna ka qadan karaan amniga carradaasaan isleeyahay anigu marka haddii ay midoobaan dagaalbedyada dalka soomaaliya ka socda oo ma ka qayb qaadan karaan sidii loo tooji lahaa
oo qalabaa kale si wanaajinaysa naabiyo oo lagu talagalo hadda macnaha howlaha qofku dharta oo goonida uleeya haduu inta la yaco oo dharta guul oo fiiriyo oo garab la isgarabsado wax weyna laga qaban karaa sila arug kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka kulanka dhalinyarta ah aad nagala qayb qaadatay galab wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal qibihii dambe ee barnaamijka ayaan ku sii saqaynaa dhegeystaha xiga jaaniskiisa walaal soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso halo walaal waa ku maqlay soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
walaal waa cismaana kaasa waxaa hareeray barnaamijka ma la socotaa
haa walaal waa la socda soo dhawo haddaad la socotay barnaamijka gudagal qodobka dooda ee galabta miiska inoo saaran
walaal anigu dhalinyaro soomaaliyeed waa dagaala dhacaya u sakeeya waa ka qayb qaadan karaa waa garta marka qaab noocee ayaa is leedahay waa ay uga qayb qaadan karaan sidii dagaalkaasi loo jooji lahaa
haday inta isku tuumaan oo ilaahay saaftaa qalgaladana iska daayaan si tuubaysii la jajira aad u qayb qaadan karaa wallaahi dheeraas waay waa mahadsan tahay kaaga kaamid celinaya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka kulanka dhalinyarta aad nagala qayb qaadatay galab wanaagsan ayaan idin leenahay kulanka dhalinyarta ayaad dhegaysanaysaan oo ah baraan toddobaadlaa oo galabka soo qamisa hadahan kale aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado dhegeystaha xiga jaaniskiisa walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa kaga baxay meel kasta aad joogtaan galab wanaagsan ayaan idin leenahay raad iyo cadaado ayaadna dhegeysanaysaan dhegeystayaasha dib nagala soo qabsaday haddaan igu celsho qodobka dooda ee barnaamijka kulanka dhalinyarta wuxuu noqonayaa dhegeysta sida la wada socotaanba gobollada dalka soomaaliyeed waxaa ka jira colaad dhig badan uu ku daatay dad badan soomaaliyeedna ay ku nafbaayeen haddaba dhalinyarta soomaaliyeed sidee qeyb uga noqon karaan sida dagaalkaas loo jooji lahaa haddii aan ku celsho qodobka dooda ee barnaamijka kulanka dhalinyarta wuxuu noqonayaa dhegeysta sida la wada socotaanba gobollada dalka soomaaliyeed waxaa ka jira colaad dhig badan uu ku daatay haddaba dhalinyarta soomaaliyeed sidee qeyb uga noqon karaan sida dagaalkaasi loo joojin lahaa lamarka barnaamij uga soo qayb qaadan kartaan waxau noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon lix haddii aan ku celsho lamarka barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaan wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex laba sideedaad soddon iyo lix meel kasta aad joogtaan garan wanaagsan ayaan idin leenahay raad iyo hacdaadana ayaad degeysanaysaan
Baaladana dhibaya. Dhashoodii meelayay. Way dhoobsadeen. Wax kastoo aan ku lahaa. Way dhoobsadeen.
waayahay garan wanaagsan ayaan leenahay dhegeystaha xiga qaadka telefoonka ku jira walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
wacalaykum salaam soo dhawow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa socdiga xaafadaana la joogta barnaamijkan la socotaa
si weyn waa la socdaa soo dhawow hadda la socota barnaamijka gudagal qodobka dooda ee garabta meeskan oo saaran Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa haddii gacmaha isku shubaan oo gacmo watir ay wax ku gooyaane waxaas ila horumar waa laga gaari lahaa dhiigka Soomaaliyeed daadanayo ururka daadan waa garta marka qaab noocee ay ugu jeegi karaan si loo joojin lahaa dagaalkaasi ka socda qaybo ka mid a gobollada dalka soomaaliya
haddii qabyaalada iyo dhibaatada la isku daayo oo gacmaha la isqabsado wadajir wax lagu qabsado wax walba horumaraa laga gaaraya dhiig Soomaaliyeed dambana ma daadanayo saas aaminsanaani ma aaminsantaha marka haddii ay midoobaan inay joojin karaan dagaal beeleedka dhiig badan oo soomaaliyed ay ku daatay
haddii la midoobo waa joogsanaya dhiigga Soomaaliyeed daadanayo waa kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka kulanka dhalinyarta aad nagala qayb qaadatay garan wanaagsan ayaan idin leenahay raad iyo cadaado ayaad degeysanaysaan barnaamijka kulanka dhalinyartana ah waad la socotaan dhegeystaha xiga jaaniskiisa walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso dhegeystahaasna qadka telefoonka ah ayuu ka baxay dhegeystaha xiga jaaniskiisa soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso walaal
walaal waa axmed baasaa oo qasaar jooga barnaamijka ma la socotaa
aan la socdaa walaal soo dhawow ood iska gaabinaya alaabaa naga dhegeysanayso kusoo dhow barnaamijka gudagal qodobka dooda ee galabta miiskan oo saaran
walaal waxaa lee dhalinyarada hadday tahay baalkaan lee ayagu isku duumaan waa jirsi karaan oo daacad yihiin macnaha waa garta marka qaab noocee ay ugu wajihi karaan si loo joojin lahaa dagaalbeelada ka socda qaybo ka mid a waddanka waxaa waxaa loo joojin karaa hadday ayagu isku duumaan macnaa dhiigga daadaya nasarka waa waa dhibaya waa kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka kulanka dhalinyarta aad nagala qayb qaadatay gala wanaagsan ayaan idin leenahay raad iyo hacdaado ayaad degeysanaysaan qodobka dooda ee barnaamijka kulanka haddii aan dibin kugu celsho wuxuu noqonayaa dhegeysta sida la wada socotaanba gobollada dalka soomaaliyeed waxaa ka jira colaad ba- dad badan oo ku dhintay dad soomaalida badanna ay ku nafwaayeen haddaba dhalinyarta soomaaliyeed sidee qeyb ugu noqon karaan sida dagaalkaasi loo joojin lahaa dhegeystaha xigay jaaniskiisa walaal soo dhawow magacyo halkan naga soo wacayso
jaasha fuliin barnaamijkan la socotaa
haa soo dhawaad nala socotaa barnaamijka gudagala qodobka dooda ee galabta miiska noo saaran
saddex saddex aan dhigi karaa dhigi karaa waa garta marka sidee looga qayb qaadan kartaa oo dhalinyarta uu qayb uga noqon kartaa sidii loo joojin lahaa dagaal beeledyada ka jira qaybo ka mid a waddanka
arinka kuumada leelta ciidanka ciidanka waardiye shacabka kaldhicida ciidanka
waa garta marka haddii aas leedahay dhalinyartu way midoobaan oo inta wada jir isku kaashadaan ayay dagaalka ay joojin karaan ma aaminsantaha
ha ha dhalinyartana waa daysta aad iyo aad bay- dhalinyar ku duwan helo oo wax khadiyada qabin waa jecelisa dhiga dhawaan waa kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka kulanka dhalinyarta aad nagala qayb qaadatay galan wanaagsan ayaan dileenahay raad iyo hacdaado ayaad degeysanaysaan qeybihi dambe ee barnaamijka kulanka dhalinyarta ah waan isla soo gaaray dhegeystaha xigay jaaniskiisa walaala soo dhawow magaca iyo halkaad naga soo wacayso
iidana waa xis barnaamijka ma la socotaa
waa la socdaa soo dhawow hadda la socotaa barnaamijka gudagal qodobka dooda ee galabta miiska noo saaran
inaan haddaan isku dayo anagu waxaa waalgeeyo sira waa la waalgeeyo waa garta marka qaab noocee ah waa garta qaab noocee ah ayaad dhalinyarta u wajihi kartaa marka si dagaalkaas loo joojin lahaa
ha midnimo iyo kala dambayna walaa laku joojin karaan waa kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka kulanka dhalinyarta aad nagala qayb qaadatay gaar wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal kulanka dhalinyarta ayaana dhagaysanaysaan raadiyaha cadaadana wuu idinkaga imaanayaa dhegeystaha xiga janas heesaa walaal soo dhawo magacagii halkaad naga soo wacayso asalaamu calaykum wacalaykum salaam soo dhawo magacagii halkaad naga soo wacayso walaal dhegeystahaasna qadka teleefonka ayuu ka baxay gala wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaasha dib nagala soo qabsaday haddaan ugu celiso qodobka dooda ee barnaamijka kulanka dhalinyarta wuxuu noqonayaa dhegeysta sida lagu socotaan ba gobolada dalka soomaaliyeed waxaa ka jira colaad dad badan ay ku dhinteen dad badan soomaaliyeedna ay ku nafi waayeen haddaba dhalinyarta soomaaliyeed sidee qayb uga noqon karaan sida dagaalkaas loo joojin lahaa haddii aan ku celiso qodobka dooda ee barnaamijka kulanka dhalinyarta wuxuu noqonayaa dhegeysta sida lagu socotaanba gobolada dalka soomaaliya qaybo ka mida waxaa ka jira dagaal dad badan oo- oo- oo dhig badan oo ku daatay dad badanna ay ku nafwaayeen haddaba dhalinyarta soomaaliya sidee qayb uga noqon karaan sida dagaalkaasi loo joojin lahaa dhegeystaha xiga ee qadka telefoon ku jirana jecelna barnaamijka qayb oo ka noqda aan siiya jaaniskeysa walaal soo dhawow magacayga halkaa naga soo wacayso dhegeystahaasna qadka telefoonka ayuu ka baxay dhegeystaha xiga jaaniskeysa walaal soo dhawow magacayga halkaa naga soo wacayso halo halo dhegeystaye waayahay gala wanaagsan idin leenahay saaxiibayaal raad iyo hadaada ayaad degeysanaysaan barnaamijka kulanka dhalinyarta oo ah barnaamijka dowadaha golobka soo qiimisa hadaan kale aad ka dhegeystaan raad iyo hadaado ayaad nala socotaan saaxiibayaal qeybihii dambe ee barnaamijkana waa isla soo gaarnay
dhalinyarada maasaydo hanay war moogay wixii dhacay ma dhalinyarada maasaydo hanay war moogay wixii dhacay ma idinkuna daciya boob ayaa dhaxan la joogtaa kulkiinooda qaybsada idinkuna dhaciya boob ayaa waayahay gala wanaagsan ayaan idin leenahay raad iyo cadaado ayaad degeysanaysaan barnaamijka kulanka dhalinyartana waad la socotaan qodobka dooda ee barnaamijka kulanka dhalinyarta wuxuu noqonayaa dhegeystaa sida la wada socotaanba gobolada dalka soomaaliyeed waxaa ka jira dagaal dad badan oo soomaaliyeed ay ku nafwaayeen kuwo kalena ay ku nawaafo- ay ku naafoobeen haddaba dhalinyarta soomaaliyeed sidee qayb uga noqon karaan sidii dagaalkaasi loo joojin lahaa haddaan ku celsho qodobka dooda ee barnaamijka kulanka dhalinyarta oo ah barnaamijka dabadlow galabka soo qamisa hadaan kale aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado waxaa noqonayaa dhegeysta sida lagu wada socotaanba qaybo ka mida wadanka waxaa ka jira dagaalbeedyo dhig badan uu ku daatay dad badan soomaaliyeedna ay ku nafwaayeen haddaba dhalinyarta soomaaliyeed sidee qayb uga no- uga noqon karaan si dagaalkaasi loo qaboojin lahaa oo dadka walaha dagaalamaya nabad loo kala dhexdhigi lahaa lambarka barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaan wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex laba sideed soddon lix haddaan ku celsho lambarka barnaamijka aad uga soo qayb qaadan kartaan wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex laba sideedaad soddon lix meel kasta aad joogtaan garan wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka kulanka dhalinyartana waan isla soo gaarnay dhegeystaha xigow jaaniskiisa aan siiyo walaal soo dhawow magacayga halkaad naga soo wacayso dhegeystahaasna qadka teleefonka ayuu ka baxay meel kasta aad joogtaan iyo si kastoo maqal raadiyaha cadaado idiin soo gaarayaba gala wanaagsan ayaan idinka leenahay cadaadida dowlada ku dhow dhow waxaad nagala socotaan mawjada f m ee dhirkoodu yahay sideetan iyo sideed dhibic shan megahertz halka adduunka dhanna aad nagala daalacan kartaan bejka internetka ku leh www dot radio cadaad dot com gala wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal waayahay gala wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyo cadaado ayaad degeysanaysaan dhegeysta xigay jariskeesa walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
Hello, salaamu calaykum. Waa Faadumo oo joogta Cadaadin.
wacalaykum salaam walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso mar kale noogu celi
Faadumo Ismaan oo joogta Cadaadin.
barnaamijka la socotaa Si fiican.
soo dhawow hadda la socotaa barnaamijka gudobgal qodobka doodaha ee galabta meeska noo saaran
Soo qodobka dooda waa la socdaa. Aniga waxaan dhihi lahay dagaalada beelayada dhiig islaamka saarada waxaan loo soo dilaa si adniga loo sugo waa oo garta looga hortago.
waa garta dhalinyarta soomaaliyeed sidee qayb uga noqon karaan sida loo joojin lahaa dagaalbeeleedyada kusoo lalaabtay soomaaliya oo dad badan soomaaliyeed ay ku nafwaayeen kuwo kalena ay ku naawa- ay ku naafoobeen
Amniga in la sugo, amniga in la sugo oo laga hortago. Waa kaas hadda waa salaaminta dhegeysiga.
kaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka aad nagala qayb qaadatay gala wanaagsan ayaan leenahay qeyb ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegeystaha xiga iyo jaaniskiisa walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso halo asalaamu calaykum dhegeystaha
jacaylkayga waa badhi kasin
waa tahay galab wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyaha cadaado ayaa degeysanaysaan saaxiibyaal barnaamijka kulanka dhalinyartana waad la socotaan qaybaha ugu dambeeya barnaamijka ayaan ku sinsaqna- aan ku sinsaqaynaa dhegeystayaada fara badan ayaa qadka telefoonka soo buuxi dhaafinaya dhegeysta xigo jaanis gesa walaal soo dhaweey magaca iyo halkan naga soo wacayso
calaykum salaam wasalam barnaamijka ma la socotaa soo dhaweey waad la socotaa barnaamijka gudagal qodobka dooda ee galabtay meeska noo saaran
aniga baxasaan qoorku dalmiska waxaa leeyahay dhalinyaha soomaalida ay dhibaatadooda iska difaacan waxyaalaha ay qabyaaladooda isku daayaan dhalinyaha soomaaliyeed waa garta marka qaab noocee ah ayay dhallinyarta uga qeyb noqon karaan sidii loo joojin lahaa dagaalka dhiiga badan oo ku daatay dad badanna ay ku naafoobeen ee ka jira qeybo ka mida gobollada dalka soomaaliyeed
ayaga dhalinyarada way wax dhibaatadooda haddii dhibaatada iska daayaan ayagu ay fikradda way aqligooda baarbaaraan wajajin karaan dhibaatada dhiigga soomaaliyeed ka daadanaya waa kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka kulanka dhalinyarta ah aad nagala qeyb qaadatay gala wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan dhegeystaha xigay jaaniskiisa walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso halo walaal asalaamu calaykum وعليكم السلام ولا سودو magacaaga halka naga soo wacayso
haa walaale waxaan kaa soo wacayaa cadaado barnaamijka ma la socotaa
haa walaale waa la socdaa sarow hadda la socota barnaamijka gudagal qodobka dooda ee galabta meeska noo saaran
walaale waxaan uga qayb qaadanayaa dhalinyarada soomaaliyeed waxa la isku baabi'inayo oo maaragtay la isku adeegsanayaa oo waxa weeyaan saxsuuqayaa waa ayaga marka anigu waxaa fakarkaygu yahay dhalinyarada soomaaliyeed waa dad isku diina waa dad wada dhashay waa dad walaalo ah meel kastoo ay joogaan oo mujtamaca ay ka joogaan magaalooyinka iyo waddanka ay joogaan oo qola kasta ay joogtay inay dallad yeeshaan ku midoogaan dagaaladan aakhire iyo adduun midna aan anfac lahayn oo ahliga inay u midoodaan oo dallad u yeeshaan oo akli inta ula baxaan si ay uga hortagaan ay nidaam soo saaraan ay uga hortagaan sidaasaan qabaa in sidaa ay uga hortagaan oo akli uga hortagaan oo ay joojiyaan Waa oo ayaga gartay.
waxaa la isku adeegsanaya waa gartaa marka qaab noocee ayay u wajeen karaan in inta dallad ay ku midaysin ay samaystaan ay qeyb ay ka noqdaan si loo joojin lahaa dagaalbelida ka jira qeybo ka mida waddanka
waxay u wajihi karaan in yacni maaragtay meel kasta oo dhalinyaro joogto ummaddu hadda soomaalidu qabiil qabiil bay u degan tahay qabiil kastaba dhalinyarada joogtahay inay inta is abaabulaan oo yacni maaragtay barnaamij samaystaan oo aqli isku biirsadaan ay ka hor tagaan oo maaragtay een, wacdi iyo waano iyo maaragtay aqli intaba ay uga hor tagaan dadka dhalinyarada oo dagaalada loo dirayo oo qabiiladu ay adeegsanayaan in yacni maaragtay dadkaas een, nidaamkaas laga bedelo oo la yidhaahdo warka jooga adduun iyo aakhiro toona nacfi male waa laysku kiilaynayaa dad walaalaa oo wada dhashay oo laba oday iyo saddex oday iyo afar oday kala tirsadaa qof isu noqday nidaamkaas marka inay sidaa uga hortagaan oo marka hore aqli midaysan ay yeeshaan kabacdiina een, wacdi iyo waciid iyo maaragtay haddii ilaahay guuroo yahay nidaam kasta oo wax ka qaban karay u adeegsadaan
waxaan uga mahad celinaya sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka kulanka dhalinyarta aad nagala qayb qaadatay gala wanaagsan ayaad leenahay raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal qiimihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegeystaha xiga jaaniskiisa walaal soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
walaala wacada ku shaqeeya qatarka barnaamijka ma la socotaa soo dhawo waad la socotaa barnaamijka mar labaad nagu celiyo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso halo halow dhegeyste waa tahay dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay gala wanaagsan qiib ugu dambeeya barnaamijka kulanka dhalinyarta ayaa isla soo gaarnay dhegeystaha xiga jaaniskiisa walaal soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso halow walaal halow halow dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay qayb ugu dambeeya barnaamijka kulanka dhalinyarta ayaa isla soo gaaran dhegeystayaasha hal iyo labo ayaan sii doonaa inta qadarka daqiiqada noo harsan uu noo saamaxo alkiyaad umateen oo dhudhunkaad ku keentay cadowihii dhunsanayada dhaxalkiina siisay maxaa dhacay
waayahay gal wanaagsan aydan leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka dhalinyarta oo ah barnaamij toddobaadla golobka soo qaamisa haddaan oo kale aad ka dhegeystaan raadiyaha cadaado ayaadna dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhegeystayaalaada fara badan ayaa qadka telefoonka soo buuxu dhaafinaya jecel barnaamijka inay qayb ay ka noqdaan soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacaysa halo asalamu alaikum dhegeystayaal halo halo dhegeystahaas naqadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka kulanka dhallinyaarta oo ah baraanta dabadla golobka soo qimista haddaan kule aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado barnaamijka waxaa halkan si toosa in kala socodsiinayay aniga xasan axmed maxameda cabdirashiid cali maxamed ayaa galabta dhanka farsamo ii qaabilsanaa tan intaan barnaamijkan dibda ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
soomaaliyeey dhammaanteen war dhulkeenni hooyo ciidi waa dhawaaqdeen soomaaliyeey dhammaanteen war dhulkeenni hooyo